bal iminkana fiiri taswiirta labiiyo labaatanaad ninkii sharciyaqaanka ahaa ayaa waxa uu ku yidhi ciise waxaan aqaanaa inaan ka jeclaado deriskayga ama dadkayga qalbigayga oo dhan naftayda oo dhan iyo maskaxdayda oo dhan waxaata in deriskayga aan ka jeclaydo ama aan u jeclaado sida naftayda oo kale markaas ayuu macallinkii ama ciise ku yidhi haa waa runtaa laakiin ninkii sharciga yaqaankaah ayaa yidhi waa kuma ninka deriskayga ahi markaas ayuu ciise waxa uu sheegay waxa uu sheegay ciise sheeke ku saabsan nin ka tegey magaalada yeruusaalem oo ku sii socday magaalada jeriko oo intii jidkii uu sii socday ayaa waxa uu tibi tuugo oo waxay ka dhaceen dharkiisii lacagtiisii iyo xoolihiisiiba oo xataa ninkii waa ay garaaceen oo ay tumeen ilaa uu ku dhowaaday inuu dhinto oo waxaa yimid nin wadaad ahaa oo jidka marayey kaasi ayaa arkay ninkii la dilay laakiinse intuu sheedda uu ka egay ayuu waddada dhinaceega iska maray oo haddana waxaa yimid nin ka tirsan qabiilka lifayi ee reer binu israa'iil oo ahaa kuwa markaas iyagu macbuud ka shaqeeya nin jiinta sheeddaisna uu ka egay ayuu waddadii iska dhinac maray oo haddana waxaa soo maray nin kale oo reer samaarita ahaa oo ay qursan jireen oo ahaa qabiil ay qursan jireen dadka reer binu israa'iil ninkii ayaa inta uu naxariistay ninkii la tumay ayuu u tegey oo u quudiyey oo u xanaaneeyey oo ninkii reer samaarita dameer buu watayey inta ninkii la dilay uu u tegey ayuu naburadii ka dhadheeyey oo uu bogsiiyey oo u naxariistay oo biyo cabsiyey ayuu dameerkiisii saaray oo ninkii inta uu dameerkiisii ku qaaday oo uu geeyey hudheelkii ama magaaladii ugu dhoweyd ayuu meel uu siixiyey uu siiyey markaas ayuu ninkii hudheelka waxa uu ku yidhi lacagta iyo cuntadaba aanaa bixinaya igu qor waxaana bixin doonaa marka aan soo laabto oo xataa lacag ayuu siiyey ninkii huteelka lahaa oo waxa uu yidhi lacagtaasi ninkaasi ku xanaanee oo haddii xataa ay ku fillaan weydo kolka dambe aan soo laabto ayaan bixin doonaa markaas ayuu ciise waxauu ku yidhi ninkii sharciyaqaanka ahaa kee ayaa saddexda nin ninkii la garaacay uu ah deriskiisa ama kee ayaa u naxariistay markaas ayaa ninkii sharciyaqaankii waxa uu yidhi hubaal waxa ah deriskiisa kii u naxariistay ee reer samaariya markaas ayuu ciise wuxuu ku yidhi waa runta ee saasi oo kale samee oo suubi ciise waxa uu yidhi waxaa barakadaysan kuwa dadka u naxariista waayo waa loo naxariisan doonaa haddaba saaxiib aan ku weydiiyey saddexdii nin ee ninka reer samaarita ee la tumay la kulmay keebaad jeclaysatay